xildhibaano dowladda soomaaliya ka socda ayaa waxa ay u dirtay magaalada kismaayo waxayna ugu baaqeen dhinacyada ku dagaalamaya magaaladaasi in ay xabadda joojiyaan waxa ayna ku baaqeen inay isugu yimaadaan wadahadal loo dhan yahay ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaaladii labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada kismaayo wararka qaarkood ayaa waxa ay sheegayaan in tirada dhimashada ah ay gaarayso in ka badan ilaa iyo soddon ilaa iyo konton kalena ay ku dhaawacmeen inkastoo aanan weli warar madax bannaan oo xaqiijinaya arrinkaasi aysa jirin doctor cabdulaahi sheekh ismaaciil oo horey u ahaan jiray wasiirkii arrimaha dibadda wafdigana ka mid ah ayaa haruun macruuf waxa uu uga warramay xaaladda magaalada maanta
nasiib wanaag maanta magaalada xaalkeeda uu degan yahay wax isku hor imaadyo iyo isku dhac midna lama sheegin dadkana si quman bay adduunyadoodii ukala qabsanayaan waxaan rajaynaynaan in xaaladda sida ay kasoo roonaato sida hadda ay tahay ayaan rajaynaynaa waa garta laakiin ciidamadii ku dagaalamay magaalada weli ma isku hor fadhiyaan mise waa la kala kaxeeyey ciidamada odayaal baa ku kala dhex jira oo doonaya in la gaaro xabad joojin wan wan haddii alla kuurun yahayna magaceedii maxaa la yidhaahdaa ka dhex wada labadii dhinac ee isku dhacday annagana waa ku dhiirigelinay aad baan ugu dhiirigelinay inay maaragtay maxaa la yidhaha dhaqdhaqaaq sameeyaan si loo baajiyo dhiig dambe oo daata iyo iska horimaad cusub oo dhaca dhibaatada iyo khasaarihii dhacay dhimasho iyo dhaawac maxaad haysaan idinka wallahi hade taasu waa anigu nin military ma ihi labadii dhinac oo ishayeyna midkoodna ma ihi wixii xagga xaggaba ka dhintay maaragtay waxaan u arkaa khasaaro ummadda soomaaliyeed soo gaartay inay tahay baan u arkaa wax tiro oo go-an oo aan kuu sheegi karo haddadan inta dhimatay inta dhaawacday lama sheegi karo laakiin waa la sheegaya dad badan oo maaragtay guryahooda wax maaragtay madfac ugu galay hoobyo ugu galay kuwa kaloo haddii aan la koorin yahay badan oo isbitaalada yaala dhaabacooda iyo kuwa la duugayba waa la sheegaya oo xawaalihii maaragtay xawaali xabaashi la geeyey laakiin macal asaf waxaan aada uga xumahay tira kooban oo arrimahaas ku saabsan iyo dhinacyadiis waxay u kala gaareen midna ma sheegi karo waa garta adu waxaad ka mid ahayd koox wafdi ay dowladda u dirtay gobolkaas oo xildhibaanana ay ka mid yihiin halkee baad joogtaan hadda hadda waxaan ku sugannahay mataarka ama garoonka kismaayo ayaanu ku sugannahay oo xaaladda markay soo adkaatay shalayto galabtii ayaan meesha kasoo tagnay oo garoonka ayaanu kusoo xaroonnay si haddii aan la kuuran yahay xagga ammaanka iyaga uusan waxba u gaarin badbaadana aan uga helno dhinacyada diriraya waa garta marka hadda ammaankiina yaa sugaya hadda amisom amisom baa ammaanka iyaga gacanta ku haysa qorshihiina muxuu yahay qorshahayno waxa weeye in dadaalkii lasii wado aan halkan u nimid oo ahaa bulshada maaragtay maxaa nabadeynteeda haddii aan la kurinayay dib ururinta iyo dib u dhiska maaragtay ciidamada soomaaliyeed qaabkii dib heshiisiin dhab ah loo geli lahaana oo umuurahan looga bixinayna loosii gogol xaaro laakiin hadda talo baanu damacsannahay inaan xamar ugu laabano maadaama aan halkan joognay labaatan casho iyo ziyaado aan joognay oo haddana xaaladiina ay maaragtay maxaa layidhahdaa ay sii aloosuntay marka waxaanu jecelnahay inaan xamar aanu talo ugu laabano oo haddana mar labaad aanu soo rogaalcino si aan haddii ala kuurina dadaalkii la waday meeshiisii uga sii socdo waa garta sidaad sheegteen labaatan cashaad magaalada joogteen dabcan dhinacyada kala duwan ee magaalada waad aragteen hadda way idiin muuqataa ama waad garan kartaan qaabka looga bixi karo xaaladda hadda lagu jiro maxay tahay taladiinu ha waa de way noo muuqatahay oo dawladda soomaaliyeed baaba intaan xaar ka soo bixin odoros weyn ka samaysay annagana odoroskaas waanu qabnay haddii halkan aan nimidna way noo caddaatay xaaladda sida ay u murugsan tahay iyo sida ay u baahan tahay in loo furdaamiyo nasiib darro se kuma aanaan guulaysanin maaragtay maxaa la inaan baajino wixii dhacay haddana barnaamijkaas un baan daba taagannahay sidii maaragtay muxuua u hirgeli lahaa waxaan rajaynayaana wixii dhacay oo labadan maalmood dhacayn inay qof walba ku qanciyaan ama reer walba ku qanciyaan ama dhinac walba ku qanciyaan inaan lagamama lagama maarmaan ay tahay in nabad la helo in wadahadal la helo in maaragtay maxaa la yidhahda dadka waxay rabaanna haddii aan la kurinay loo soo daadego haddii aan la kurinay xal nabadeedna oo waarana meesha laga keeno waa gad xalkaagu muxuu noqon lahaa haddii adiga arrinta kismaayo gacanta lagaa geliyay wallahi xalkayga waa aniga shaksiyan haddee nasiibkaas maba aan yeelanin laakiin waxaan dhihi lahaa xalkayga inta kismaayo loolankeeda ku mashquulsan oo miis laisugu keeno hadday beela yihiin iyo haddii kooxo siyaasadeed yihiin iyo hadday maleeshiyaadba yihiin kooxo meel laisugu keeno oo si fiican maaragtay muxuaha looga doodsiiyo dooda loo geliyo lagana raaco danta guud oo ah wadanka kan inuusan u baahnayn dagaal dambe oo loo baahan yahay in maaragtay maxaa la idhahda xasaasiyaadkii lasoo maray meel laiska dhigo ummadana maaragtay maxaa la idhahda gacmaha laisu saaro oo haddii aan la kuuran yahay meeshaasna maamul heshiis lagu yahay oo dhanna haddii aan la kuuran yahay u xaglinayna dhanna uusan si gaara u sheeganayninna laga abuuro marka khadkaas baan anigu raaci lahaa maaragtay maxaa la yidhaahdaa waxaan filayaana haddii bilowgii talada dawladda la yeeli lahay sidaan anagu qabnay la yeeli lahaana waxa dhacay ma aysan dhacin baanu qabnaa
doctor cabdulaahi sheekh ismaaciil oo horey u soo ahaan jiray wasiirkii arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya haatanna ka mid ah wafdi xildhibaano ah oo ku sugan magaalada kismaayo waxa uu khadka telefoonka magaaladaasi ugu warramayay haarun macruuf